بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة قاعدة السدحات صفات الله alla sifaaddiisu tacaala sareeye tanqasimu hiya waxay u qiybsamaysaa ilaa qismayni laba qeybood waay hubuutiyatin sugid mid loo nisbeeyey wa salbiyatin siibid mid loo nisbeeyey waay fahubuutiyatu sugitaan midda loo nisbeeyey maakii way ahbata oo sugay humaan allaahu alle tacaala sareeye linafsihi nafsidiisii u sugay fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa ku sugay waa aw amase calaa lisaani rasuulihi rasuulkiisii lisaankiisii dushiis ku sugay sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama wa kulluhaa dhammaanteed sifaatu kamaalin waaye kamaal iyo dhamaystir sifaadiisu waa sifaaddeedii waa laa an naqsa wax noqosaana fiiha sifaadaasi kuma sugna biwajhin wej oo min alwujuuhi ka mid ah sida kal xayaati oo kale noloshii walcilmi oo kale cilmigii walqudrati oo kale awooddii walistiwaa'i oo kale sarmaridii calal carshi laga sarmaro wanusuuli degitaankii ila samaa'i dunyaa xaggeeda loo soo degaayo walweji iyo wejigii oo kale walyadayni iyo gacmoodwa wanaxwi daalika fayajibu waxaa waajiba ihbaatuhaa sifaadaasii sugidoodii lilaahi alla loo sugo tacaala sareeye xaqiiqatan si dhab ah cala alwejhi qaab loogu sugo wejkaasoo allaa iqicu untumo bihi alleh bidaliili samci waalcaqli ayaa tusiintu tusinayaan daraaddeedii waa ama asamcu samciga miya fa minhu waxaa ka mid ah qowlu ilaahi hadalkiisii tacaala sareeya yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii iimaanka dhabta ah laga heliyo aaminuu billaahi alla rumeeya warasuuli rasuulkiisiina rumeeya walkitaabi kitaabkiina rumeeya alladii kitaabkaasoo nazala alla ku soo dejiyay calaa rasuuli rasuulkiisii korkiisii walkitaabi kitaabkiina rumeeya alladii kaasoo anzala alla soo dejiyay min qabli horay waman yakfur haddaba qofkii ku gaaloobo billaahi alli wa malaa'ikati malaa'igtiisii wa kutubi kutubtiisii wa rasulihi rusushiisii walyowmi alaakhiri maalinta dembe faqad dalla waa lumay ninkaasii dalaalan lumid baciidan fog way xagga ka fog waliimaanu haddaba in la rumeeyo billaahi alla yatadamanu wuxuu koobsanayaa aliimaana bisifaatihi alla sifaaddiisiina rumeeyo waliimaanu bilkitaabin wuxuu koobsanayaa alladii kitaabkaasoo unzila lasoo dejiyey calaa rasuuli lagu soo dejiyey yatadamanu walimaanu in la rumeeyo dheh bilkitaabi kitaabkii la rumeeyo alladii kitaabkaasoo unsila lasoo dejiyey calaa rasuuli lagu soo dejiyey yatadamanu wuxuu koobsanayaa aliimaana rumayn bikulli maakii dhammaantiisii ja-a bihi fiihi filkitaabi ku yimaaday oo min sifaati illaahi ka mid ah ama sifaatiillaahi ah wa kownu muxamedi nebi maxamed ahaanshihiisii sala allahu calayhi wala alihi wasalama rasuulow rasuulkiisuu yahayna yatadamanu wuxuu koobsanayaa aliimaana rumayn bikulli maakii dhammaantiisii la rumeeyo ahbara nebiga sheegay bihi magacan mursilihi kii soo diray xaggiisa ka sheegay wahuwa mursilkaasina allahu way casa qaalib ahaya wajalla weynaaye wa waama alcaqlu caqliga faliana allaha alla tacaala sareeya akhbara biha waa sheegay sifaadaasi can nafsi nafsidiisa haggiisa haggeeda ayuu ka sheegay wa huwa allana aclamu waa midkii u ogaal badan biha sifaada min ayri keyrkiisa isaga ka ogaal badan waasdaqu waa midkii runsheeg badan waaye qiilan xagga qorah ahaan waaye wa axsanu waa mid wanaag badan waaye xadiidan xagga sheekadana min hayri keyrkiisii waaye fawajaba waxaa waajib ah ihbaatuhaa sifaadaasi in la sugo lahu alla loo sugo waay kamaa sida akhbara aluu sheegay biha sifaatan min hayri taradudin waay min hayri taradudin noqnoqoshama shako la-aan in la sugo waay faina taraduda taradudku fi lkhabari khabarka laga shakiyo laga taradudo inamaa ankela maahan yata-ataa waa imaanaya mase waa suurtoobaya xiina waqtiga yakuunu lkhabaru khabarka saadiran ahaday mid ka soo fulay miman qof xaggiisii yajuusu calayhi ljahlu ku bannaan aw alkadibu ku bannaan aw alcayu hee ciyi ku bannaan waaye fasaaxad xumo bicayu meelo laa yafsaxu aan caddayn karin bimaa wixii yuriidu isaga doonaayo wa kullu haadii tan dhammaanteed alo cuyuubi ceebyaasha ah ahalaaati saddexda ah mumtaniyaatun waan reebtoon tahay fii xaqi illaahi alla xaggiisii casa qaalibahaya wajalla weynaaye fayajibu mar fawajaba waxaa waajibay qabuulu khabarihi alla khabarkiisii in hee la rumeeyey oo la aqbalo ayaa waajib ah aqbalidiis waay calaa maakii dushiisii lagu aqbalo akhbara allaba ku khabray bihi maaga waay wahaakadaa sidaas oo kale naquulu waxaan odhanaynaa fii maakii dhexdiisii akhbara bihi maaga nebiyu sheegay sal alla alay wasalama can illaahi ka sheegay xaggiisii tacaala sareeye fa ina nebiya nebiga sal alla alay wasalama aclamu nnaasi waay dadka kan ugu aqoonta badan birabbi rabbigiis waay wa asdaquhum kan ugu run sheega badan waay khabaran xagga khabarka wa ansaxuhum kan ugu nasiixi badan waay iradatan xagga doonist waay wa afsaxuhum kan ugu fasaxad badan waay bayaanan xagga caddaynto ee fawajaba waxaa waajiba marka qabuulu maa kii aqbaladiisii akhbara uu sheegay nebiga bihi maaga calaa maa kii dushiisii lagu aqbalo huwa nebigiba calayhi maaga dushiisii ku dul sugnaa uu sheegay waay ayib musanifku raxmatullahi calayh shani wuxuu rabaa inuu kaga hadlo qaacidadii saddexaad oo ka mida min qawaacidi sifaati illaahi tacaala laba qaacido soo sheegay tii saddexaad waa tan marka wuxuu leeyahay sifaat ullaahi tacaala tanqasimu ilaa qismayni hubuutiya wa salbiya sifaadda alleh waxay u qiybsantaa laba qiibood hubuutiya iyo salbiya waayo labadaasi inay u qeybsamayso ayay ku saabsan yahay ay ku saabsan tahay qaacidadaani waay sifaatullah alla sifaadiisu tanqasimu way qeybsantaa tacaala sareeya dheh tanqasimu way qeybsantaa ilaa qismayni laba qiibood ayay u qeybsantaa waay hubuutiyatin mid oo hubuutiya ah sugnaansho loo nisbeeyey iyo wa salbiyatin mid loo nisbeeyey siibid waaye in laga siibo sifadaasi alla xaggiis laga siibo waaye salbiya waxay la mid tahay manfiya waaye nefya laga wadaa salbiya bimacnaa manfiya waaye thubuutiya iyo salbiya ama thubuutiya iyo manfiya waa isku mid waaye salbiya waxaa laga wadaa bimacnaa manfiya waay mid laga anfinayo loo diidayo waa towxiidka idan waxaa ka fahmaynaa meesha towxiidu asmaa'i illaahi wa sifaatihi hee lahu rugnaani waay laba rugni inuu leeyahay towxiidka sifaad asmaada alleh iyo sifaadda alleh in leeyahay laba rugni laba rugni leeyahay wuxuu ka mid yahay atawxiid alasmaai wa sifaati saddexdii towxiid oo ka mid yahay soo maa towxiidka u qaybsamayay uluhiya rububiya asmaa wa sifaat towxiidka saddexdaasi qaybood way qayb ka mida wuxuu ahaa towxiid alasmaa wa sifaat haddaba towxiid alasmaa wa sifaat waxay leedahay laba rugni leedahay markii aad allaha towxiid asmaadiisii u waaxidayso sifaaddiisi u waaxidayso labaas in la helo rugni waayo ko inuu rugni waa hubuuti ama alihbaatu sugid waay labo annafyu diidid waay towxiid aluluhiya asagana wuxuu leeyahay laba rugni soo maa alihbaatu wannafyu towxiid alasmaa wasifaat waxay leeyihiin annafyu walihbaat gaar ahaan sifada haddana wuxuu rabaa inuu sheego labadaasi alihbaatu wannafyu in waxa lanoo sugo loo sugo sifo loo sugo isin loo sugo laga anfiyo sifo laga anfiyo isin laga anfiyo waay mid laga anfinaayen haddana waxaa shardi ah bididdihaa in loo sugo maca ihbaati diddihaa waay annafyu maca ihbaati diddihi ya la rabaa haddana nafyi keligiisii maxdi ah wax ma qabanayo amaan ma aha laakiin wuxuu amaan noqonayaa nafyigaasi midka ka soo horjeedo inaad u sugtid haddana annafyu maca ihbaati diddihi nafyigaasi midka ka soo horjeedo suguddiisii lala qabo ayaa manfi yahay markaas kaamil yahay sida isaga noo keeni doona idan towxiid sifaati wuxuu leeyahay rugni laba rugni kow alihbaat laba annafyu ama hubuutiya iyo salbiya ama hubuutiya iyo iyo manfiya isku mid taasuu rabaa inuu meeshan kaga hadlo fiiri marka idan sifaadda le sifaatullaahi tacaala tanqasimu waxay u qiibsantaa ilaa qismayni laba qiibood ay u qiibsantaa hubuutiya mid loo nisbeeyey sugitaan iyo wasalbiya mid loo nisbeeyey anfis iyo diidmo iyo siibitaan waay laga siibayo allah haddaba fa hubuutiya uu dhahay musanif marka waa kala qaadaya alwalu lilawal waay lafdun muratab waay faathubuutiyatu midda thubuuti loo nisbeeyey maxay tahay aa lagu yidhaahday waa tanaa maa kii waay thubuutiyadu waa ti ahbata sugayhu maaga allah allo waay tacaala sareeye linafsihi nafsidiisu sugay waay hu ahbatahu wuxuu dhahay maada ayaa lafdigeeda fiirinaya ifraadinaya mooyaane tadkiirinaya mooyaane maa waa sifo bimacna lati fahubuutiyatu midda hubuuti loo nisbeeyey maa waa sifo ahbata u sugay hu maaga allahu alle tacaala sareeye linafsihi nafsidiis u sugay xagee ku sugay he fii kitaabihi kitaabkiisii ku sugay asaga isku sugay waay kitaabkiisii ku sugay inuu allah lagu sifeeyo aw amase calaa lisaani rasuuli rasuulkiisii carabkiisii dushiis lagu sugay oo rasuulku ku sheegay oo sugay waay sala allahu alayh wala alih wasalama ibaat saas wax la sugaayo iyo wax la diido waa la kala yaqaana soo maha jaa zaydun maxay tahay nifyi mase ibaat waay ibaat waay walam yaji zaydunna nifyi soo maha saasay waay nifyi ibaatka la sheegay saas waay mid waa la sugay midna waa la diiday zayd imaatankiis waa la sugay haddana mar waa la diiday imaatankiisa waay soo ma nafyi ibaat sidaas laga wada idan allaha naftiisii nafsidiisi ku sugay kitaabkiisii iyo rasuulka carabkiisii rasuulkiisii ku sugay waay carabkiis rasuulka carabkiis ku sugayna xagee waay marka sunnada soo maa kitaabka asagaaba sheegay carabka lisaanka carabki rasuulka carabkiisiina waa sunnada waay saxiixa wa kulluhaa dhammaanteed midda alla kitaabkiisii iskugu sugay iyo midda rasuulkiisii sunnadii isku sugay dhammaanba kamaa sifaatu kamaalin waaya isku duduub waay wa kulluhaa dhammaan sifaadaasoo hubuutida sifaatu kamaalin kamaalkii sifaadiisii way dhimaystirnaantii sifaadeedii way laa naqsa wax nuqsaana fiihaa kuma sugna sifaada alleh biwajhin dhinac oo min alwujuuhi dhinacyaansha ka mida meelna markaasa tusaaleeyey wuxuu ku tusaaleeyey sida gadaalba nooga imaan doonto sifaadda waa qaybsamaysaa hubuutida naftirkeedba hubuutida waa qaybsamaysaa hubuutiya daatiya iyo hubuutiya ficliya iyo hubuutiya khabariya ama waxay u qiibsayaan hubuutiya daatiya iyo hubuutiya ficliya waay hubuutiya daatiya ayaa qiibsanta haddana waxay dhahayaan laba u qiibsantaa hubuutiya khabariya macnawiya hubuutiya khabariya hee ay u qiibiyaan daatiya hubuutiya daatiya macnawiya iyo hubuutiya daatiya khabariya waay hubuutiya daatiya macnawiya iyo hubuutiya daatiya khabariya maxay u qiibiyaan hubuutiyada laba marka hore hubuutiya daatiya iyo hubuutiya ficliya waa marka hore sidaas kadib baa sii qiibsamaysa haddana baabkeeda tan qaacidada tan kusoo xigto ayaa nooga imaan doontaa insha allahu tacaala iyo khabariya saddexdiiba waa tusaalayn rabaa marka macnawiyada ah iyo khabarida iyo ficlida saddexda kal xayaati sida nolosha oo kale wal cilmi iyo sida cilmiga oo kale wal qudrati iyo sida awoodda oo kale waaye waa sifaat hubuutiya daatiya macnawiya weliba daatiya macnawiya waay walistiwaayi iyo istiwaahgi oo kale cala alcarshi loo saramaraayay iyo wanusuuli oo kale ilaa ila samaayi loo soo degayay addunyaa oo dhow simada dhow waay tan soo xigto hubuutiya hee maxaan ku dara ficliya waay labadana ku tusaaleeya hubuutiya ficliya iyo walwaji oo kale wejigi iyo walyadayni oo kale اذن معاوي ثبوتية ذاتية خبرية وإذن جدا هذا ونحو ذلك فيجب waxaa waajiba إثباathaa صifaadaas in loo sugo lilaahi alleh all sugudiisii ayaa waajiba tacaala sareeya xaqiiqatan waay muxuu saaraya xaqiiqatan u dhahay majaaz waay majaaz meesha laga saaraya waa majaaz ahaan ahlu tacdiil warkoodii waay majaaz sifaada alleh cala alwajhi wej qaab korkiisii loogu sugo qaabkaasoo wejkaasoo an laa'iqi huwa wejka u cuntumo bihi billaahi alla u cuntumo waay bidaliili samci samcaga tusiinta tusiyey darteeda ayaa loogu sugayaa he samcayaa tusiyey samca tusiyey maa la wadaa dhegta tusiisay miya he alkitaab wasunna tusiinta tusiyen darteeda ayaa waajib u tahay in loo sugo marba haddii kitaabku tusiyey inuu sifadaas allo loo sugaayo sunnada tusiisay inuu allah loo sugaayo idan maxaa waajib ah in loo sugo soo maa sidaas waay walcaqli iyo caqliga caqligana waa tusiyey wa caqliga saliimka ah waay caqli dhan ma aha caqliga saliimka waay caqli cudur ku dhacay ma aha kaas ama samu haddaba samcaga fa min waa ka mid a qowl ilahi dalkiisii tacaala sareeye yaa ayuhaa hooyaaye alladiina qoradii aamanuu iimaanka dhabta a laga helay aaminuu rumeeya haddana markii hore iimaan waa laga helay haddana rumey maa loo leeyahay iimaankooda ibirbahay maa laga wada buray si laazim waay si cusboonaya sii wada ku dara waay haysaasa laga wada markii horeba iimaan waa leedan kaalaye haddana wixii iimaanka hor u sii wada waay sii laazima ya sii laazima waay ratiga waxay dhahaan dadka asagoo socdaya u looga daraa waaba socdaa maxaa olol haddana u looga daraya sii socda ha sii socda waay sidaasa laga wada marka yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu rumeeya waay kuwii hore khabar ahaayey kuwii rumeeyanow hee aaminuu amara marka aaminuu rumeeya billaahi ilaahay rumeeya ilaahay rumayntiisina waxaa soo gala uu leeyahay af imise rugnu leeyahay aaminuu billaahi afar rugno afarta ogow marka mar walbo way ku jiraan wa rasuulihi rasuulkiisiina rumeeya rasuulkiisii rumeeya bimaanaa rusushiisiina rumeeya waay rusushiisiina rumeeya waay rusushiisii in la dhahayo hagee la qaadan karaa waa mufrad waybe rasuul aa la idaafeeyey rusushii oo dhan waay marka hal rasuul ka mid a qofkii beeniyo waa gaal warasuuli rasuulkiisiina rumeeya bimacnaa rasuul kasto asaga soo diray waay marka ama nebi moxamed gaar ahaan hadda meeshaan la dhaho walkitaabi kitaabkiina rumeeya alladii kitaabkaasoo nazala lasoo dadejiyey wax badan hal mar aan lasoo dejinin wax badan lasoo dejiyey waay calaa rasuuli rasuulkiisi lagu soo dejiyey waay walkitaabi kitaabkiina rumeeya alladii kitaabkaasoo anzala hal mar lasoo dejiyey min qabl horay waay kutubtii kale nabayaashii kore lagu soo dejinaya hal mara lasoo dejin laayay laakiin rasuul kitaabkaani nabiga calayhi salatu slam lasoo dejiyey bixasabil waaqici ayaa loo soo dejinaya sidaa daraaddeed nazala waay wax badana lasoo dejiyay hal mar ma aha anzala hal mar le rumeeya waman yakfur qofkii ku kufiyo billaahi alla wa malaa'ikatihi iyo malaa'igtiisii iyo wa kutubihi kutubtiisii iyo wa rusulihi rusushiisii iyo walyowmi alaakhiri maalinta dembe faqad dalla ninkaas waa lumay dalaalan lumid oo baciidan can ilxaqi waay ka fog xagga si fiican ugu fog waay faliimaanu billaahi marka fiiri qaabka aso wejhulistidlaal ayuu rabaa inuu kuu sheego hadda musanif aayaddan waa soo daliishaday wejki loo soo daliishaday qaabkee waatan fiiri faliimaanu billaahi alla in la rumeeyo sideedaba yatadammanu huwa iimaankaas wuxuu keensanayaa aliimaana bisifaatihi ilaahay in rumee aada rumayso waxaa ka dhalanaya ka laazimaya in sifaadiisaas rumaysato maxaa dhacay he sifaadiis asiga ku sifaysanba alla siflaan maaha sifla-aan he maaha soo maaha asmaadiisii alla waxay kutusinayaan asmaadiisii daatadiisii iyo maca sifaadeedii daato siflaan ma aha sifana daata la-aan ma ahaan karto labadaba he daatan wa sifaatan inaad rumaysid waay marka kaasaa soo gala marka haye waliimaanu in la rumeeyo bilkitaabi kitaabka la rumeeyona aladii kitaabkaasoo nazala unzila lasoo dejiyey ama nazala la soo dejiyey calaa rasuuli rasuulkiis ku soo dejiyey la rumeeyana yatadammanu huwa asagana iimaanka kitaabka la rumaynayo wuxuu keensanayaa aliimaana rumayn bikulli maa kii dhammaantiisii la rumeeyo jaaca jaa'a yimaaday fiihi kitaabka dhexdiis ku- ku yimaaday waay oo min sifaat illaahi ah haddii kitaabkii hal rumeeyo la yidhaahday rumaynta kitaabkaasi la rumaynaya waxay koobsanaysaa heesafadii kitaabka lagu sheegay in la rumeeyo waay soo maa he kitaabkaaba sheegay kitaabka ma rumaysanidooda haa heesafadii kitaabka sheegay in rumeeyadi watadaman soo maa dilaalaato tadaman waay inaad rumaysid waay waa ku qasbantahay haddii kale sifaadaas aad rumayn wayso maxaa ka dhalana inay kitaabka aad rumayn wayso kitaabka babeeninaysa waay marka warkaada marka ma sahlan waa halis maxaa u diidaysaa kitaabkaaba sheegayba kitaabka aad rumaysanaya soo maa sifadan rumay maha maxaa dhacay hee kitaabka sheegay sidaas wey marka wa kownu muxamedin haddana nebi moxamed ahaanshihiisii sala allahu alayhi waala alihi wasalama rasuulahu uu yahay nebi moxamed inuu rasuulka alle uu yahay ahaanshaheeda ama ahaanshadiisu yatadamanu huwa wuxuu koobsanayaa isagana ahaanshahaasi nebi moxamed rasuul alle uu yahay wuxuu koobsanayaa aliimaana in la rumeeyo bikulli maakii dhammaantiisii akhbara uu sheegay rasuulka bihi maaga can mursilihi mursili rasuuli wey rasuulka kii soo diray xaggiisii ka sheegay in la rumeeyo waay mursil waa kii wax soo diray waay mursalna kii la soo diray waay idan mursilkiisii oo alla ah xaggiisii wixii asaga ku sheegay oo dhammaan in la rumeeyo koobsanaysa nebi maxamed haddii rasuul alluu yahay waa qirsan tahay nebi maxamed inuu rasuulkii alle uu yahay soo maa ha haddii rasuul alle soo dirsaday inuu yahay aada aaminsan tahay oo rumaysan tahay wixii rasuulkaasi l- qofkii soo diray oo allah xaggiis ka sheegay inaad rumaysanto way been maku sheegaya nebi allah kuma been sheegaya soo maa rasuulkaasi haddii aad aaminsan tahay in rasuul alle uu soo dirsaday uu yahay waxaa aad rumaysan tahay waxaa rasuulkaasi inuu rasuul alle soo dirsaday rumaysantaad rumaysan tahay ka dhalanaya in wixii asiga xaggii rasuul qofkii soo dirsaday ka sheegay inaad rumaysid mala fahmi sidaas wey. waayahay sidaas waaye wa huwa mursilkana allahu alla yazaqali wahay wajalla wiinaaye wa ama alcaqlu caqligu caqligana waa tusinaa la yaraaday falianna allaha alle tacaala sareeye akhbara wuxuu sheegay bihaa sifaadaasuu sheegay can nafsihi nafsidiisa xaggiisuu ka sheegay horta sifaadaas yaa sheegay allah inuu sifaadaas asigu ku sifaysan yahay yaa sheegay allah sheegay haye intaas meel idhig wa huwa allana aclamu waa mid u aqoon badan biha sifaadaasi min hayrihi wa keyrkiisii asaga uga ogoon badan in sifadaasi ku sifaysan yahay haddii asaga isku sifeeyey asaga maa u aqoon badan ama qof kale asiga haddii asaga isku sifeeyey caqliga saliimka wuxuu keenayaa wixii asaga isku sifeeyey iyo wixii qof kale asaga ku sifeeyey inuu kaga oqon badan yahay wixii asaga isku sifeeyey wixii asaga isku sifeeyey ayuu isu oqon badan yahay taas caqli waa keenaya kow mid hore waa taas horta wa asdaqu qiilan wuu yahay allah mid u run sheeg badan wuu yahay xagga qool ahaan qoolkii markii la yidhaahdo qof kasta wax ku qoolo kan ugu run sheeg badan yaa waay allah waay he allah haddii aad qirsan tahay inuu kii ugu run sheeg badan xagga qoolka uu yahay sifadaana asiga iskugu qoole isku sheegay maxaa ka dhalana marka waajib kuga ah inaad rumaysid waay wa axsanu inuu yahay mid ugu hanaag badan xadiidan xagga warka sheekada waay min hayri keyrkiisii waay intan dhammaantoodii adila kusoo aroortay soo maa haddii marka saasuu yahay alla nafsi isku sifeeyey warkaani waxaani sifadaani keyrkiisin asaga wixii isku sifeey ugu aqoon badan yahay asdaqu qiil uuna yahay axsanu xadiid uu yahay keyrkiisi hee ade fawajaba ihbaatuha lahu waay waxaa waajib wax kale ma marnee inaad ma banaanee inaad wixii asagu isku sheegay aad u surmaytid waay wax kale ma aha uma suga haddaad dhahdo ma adigaa naftiisa kuga- kaga agoon badan maya he- caqliga waxuu keensanaya wax ninkan isku magaal ku magaawaday aa u diidaysaa sidaas og sidaas iska warqabo waay فوجب وحا واجب إثباتها صفات صفات سن لو سو له لله إله لو سو أي واجب كما سيدي أخبر ألو شيغي بها صفات من غير بها الله اسكو شيغي كما سيدي أخبر هو ألو شيغي بها صفات اسكو شيغي إن أدخل ما يسيبه من غير تردد وي شكل الآن أديكو أنك شكينين سيدي اسكو شيغي إن أدخل ما يسيبه من غير تردد نقنق الشلعان معنى وضع شكل الآن وي فإن التردد شكك في الخبر خبر دعدي سلغو شكيو إنما أنك لما أنا يتأتى وسورتوبيا أما وإيمانيا حين وقتك يو إيمانيا يكون الخبر خبر كأهانا يو صادرا متك صوفولي ممن قف حقيسي يجوز كبنان عليه من كدوشيسي الجهل واي شك قرما إيمانا قف نفتيسي أما كركيسي كبنان يهي إنو جهل ويهي نقضه qof jaahil ah ayaa warkiisii in laga shakiyo imaanaysa soo maha qof jaahila ayaa in warkiisii laga shakiyo ayaa ku bannaan tahay suurtagalay tahay laakiin qof jaahil aan ahayn in warkiisii laga shakiyo maaha ninkan waa nin caalima haddii ku sheego wixii kuu sheego waa lasa qaadana soo maha ilaahay jahli kuma bannaana in la yidhaahdo waa sifatu naqsin waayahay فإن التردد الشك أو في الخبر لغ الشك إنما أنك لمن يتأتى وسورتويا حين وقت أي سورتويا يكون الخبر خبر أهانا يصادر متك صفر مما قفقس يجوز عليه من قدوش يسبك بنان الجهل إيوه أي أول كذب أما بين قف بين وشيغا إن لدهو كوب بنان تاي أي لغ الشكينا وركيسي واي لكن قف رون لي شيغا يو وركيسي ما لغ الشكينا ما جرتوا ما يا أول عيوه فساحتهم qof fasaaxutumo dushiisii ku bannaan tahay ayaa warkiisii laga shakinayaa fasaaxad aftahan waay ayaa fasaaxad la yidhahdaa ciyana fasaaxad xumo waay oo qof wixii asaga rabay haddaa aan u caddaysan karin oo u bayaansan karin warkiisii ya carab goji waxaas ah carab goji ma taqaana maxaa carab goji hadalkiisii ee aan la fahmaynin isku dardaraayo dantiisii haddaa aanu sheegan karin in loo sheego mooyaane qof saasoo dushiisa ku bannaanta ayaa warkiisa laga shakinayaa laakiin qof fasaaxad lagu ogyahay ma warkiisa laga shakinayaa wixii dhan waa kala dhegdhegay waa cad yihiin waayo awalciji waay fasaaxdumo waay sidaas waay بحيث ميلو لا يفصح أسغان وعديسن كرين بما وحي أو يريد أسغ دونا يواي وكل هذه تن تاصل العيوب عيب ياشنا الثلاثة سدعة سدعة الجهل والكذب أو العجوة ممتنعة ومثل ربطان واي أم بنان في حق الله الله حقيسكم بنان عز غريب هاي وجل ويناي فوجب هدي وحن سدعة سيب الله دوشي سانكو بنانين حقيسي فوجب وحواجب من قبول خبره خبر الله إله خبر كيسن الأقبل واي هدو يهينين عالم أو عالم كسي فيسن علمي عالم نمو أو كسي فيسن رن أو كسي فيسن فساعد مع واجب مرك خبر كيسنو لا أقبل واي على ما كيدو شيسو لغو أقبل أخبر هو على شيء به ما قوي سيدي أسقو شيء لغو أقبل واي وهكذا سيدا سيوكرا نقول هنرنينه فيما كي دحديس نساس أورنينا واي وهكذا سيدا سوكر يا نقول أورنينا فيما كي دحديس أخبر أشغي به ما النبي النبي صلى الله عليه وسلم عن الله كشغي تعالى تري وحي النبي الله حقيس كشغينا سيدا سندهينا سيدا أورت وحل أوغي النبي إنه يهي سيدا سوصو دلتنا صفات وسيلي هي صفات داس أيو لي هي فيلي ما يرى فإن النبي واي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسغنا أعلم الناس بربه واي قف oo ilaahay abu unkiisi ah ama alla abuuray oo bashar ah ama insi ah ama jini ah oo allah nebigiisii nebigiisii alla xaggiisa kaga aqoon badan ma jiraa ma jiro waay ma jiro qof rasuulka ilaahay kaga aqoon badan ma laha haddii saas arrinta ay tahay aada aaminsan tahay dee wixii nebigiisii oo ummadda alle kii ugu khayr ee ugu aqoon badan alla uu ahaa wixii u sugay inaad u diidid suurtagal ma aha wa waan waan rumayn inaad dhahdo waan rum- waan rumeeyay aad dhahdo marba haddii asiga alle kaaga aqoon badan yahay wixii asiga alle u sugay inaad u sugtid waa inaad u diidid maaha saas lagama wado saas suurtagal maaha saana laga wadaa sa maxaa qoorta luq- luqunta kuu geliya qoorta kuu geliya adi asigaa dhahay maas dhahid ma sugnaatay haa bes kale ma jiraan sidaas wey marka wa asdaquhum midka uga run sheega badan waaye khabaran waaye xagga khabarka waaye wa saadiqu lmasduuq wa ansaxuhum midka uga naseexid badan waaye iraadatan xagga doonist waaye qof waxa doono midka hee u nasiixay u doono kan uga nasiixi badan waaye qof nasiixi doonaayo kan uga nasiixe badan waaye ee ummaddiisii waxa dan ugu jirto ayuu tusinaya wax dan ugu jirin ma tusiyeen wa afsaxuhum waa kan ugu fasaxad badan oo bayaanana waxa asig nebiga ka fasaxad badan maba jirin boy ummadiisii haddii saas ay tahay marka asagana fawajaba waxa waajiba marka qabuulu maakiisu oo aqbaladiisii akhbara uu sheegay bihi akhbara nebiga sheegay bihi maagway calaa maakii dushiisii lagu rumeeyo ee lagu aqbalo huwa nebigaba calayhi maaga dushiisii ku suq- ku sugnaa uu sheegay sidii isagu sheegay oo ku dul sugnaa in loo rum- loo rumeeyo waayo wa sifaatu salbiya sifaata salbiga ah hee aan dul maraynaa sharax waa usoo noqonayna insha allah والصفات السلبية صفات السلبية أيضا ماتي وين نفاء في ها أيضا وين تنا يا صاحب سن مركتي هوري ما أثبته يا ده تي هور سوما تنا ما أثبت ها نحن اعتباري معناها قوي نفاها ده واعتباري معنيه وين ما بمعنى التي وين صفات ونونيسا تي هور نحن اعتباري لفظي سوما maatii waaya sifadii way nafaa anfiyey haa sifada allaahu alle tacaala subxaanahu nasicinaaya can nafsi nafsidiisa xaggiisa ka- xaggeeda ka anfiyey fii kitaabi kitaabkiisa dhexdiisa ku anfiyey oo ama sacala lisaani rasuuli ku anfiyey waay sala allahu alayhi wacala alihi wasalama wa kulluhaa dhammaantood sifadaasi sifaatu naqsin waaye haddii marba ilaahay iska anfiyey maxaa waaye sifaatu naqsin waaye kamaal iskama anfiyeen soo maa fii xaqi xaqiisii dhexdiisii sida kalmowti geeridii oo kale waa sifo wannawmi hurdadii oo kale waljahli jahli oo kale wannisyaani ilowgii oo kale waay walcajisi cajisi oo kale iyo tacbi daal iyo noog noog ma tagana noog afkeena waxaan ku soosto kadaa ka daalo noog aldhaami waa tirwaa وكرواية سهل والتعبي والدالي نوك فيجب واجب نفيها نفي الصفات صفات سنفين تيد عن الله لغان فيه تعالى سريا لما كي درادي سبق صهر مري مع إثبات ضدها صفات سي ضد كيد السوق دي هذا لقبه مد كصهر جيد للسوق على المجيء قاب الله سوق قاب كصلاة كمري كامل لما بدن واي وذلك قال إنك سبحانه لأن ما كي دمان ديسي نفاه الله الله أنفيه تعالى سرية عن نفسي نفسي ديس حقيدة كأنفيه فالمراد به لجيتك وحاوي بيا بيان انتفائه واي anfuumadiisii caddaynteedii waaye lihubuuti kamaali didihi waaye didkiisii kamaalkiisii sugudeeda darteeda laa limujaradi nafyi nafyiga keli oo qaawan ma aha lianna nafya nafyiga laysa bikamaalin ma aha sidiisiiba ilaa an yatadamana markii koobsanaya mooyaane ma wixii yadullu cala alkamaali tusinayo wadalika arrinkaasin lianna nafya nafyiga cadamun waaye tan waay walcadamuna laysa bishay-in ba aha fadlan iska badaya can an yakuuna inuu ahdo kamaalanba ولأن النفي النفي قد يكون وحي أهانا لعدم قابلية المحل له لعدم قابلية المحل بوسكي قابل قابلتان كيسي وايد دي واي له نفي قابل وايو فلا يكون ما أهانا يو نفي كمالا كمال كما لو قلت أدي وردهي أو كالويبة الجدار لا يظلم دربقا محمد الميو وقد يكون وحو أهانا يلا أركا للعجز عجز درتيسين وهذا عن القيام إنه استاغو به ظلم قاسو استاغو كعجزي فيكون وحو نغنى مركز نقصا نقصا كما في, كما في قول الشاعر شاعر كي قول كيسي سيدي كسغن قبيلة قبيلة ير لا يعذرون مبرين يان بذمة بلن walaa yadlimuuna mana dulminayaan annaasa dadka xabata khardanin geedka khardal la dhahayo midhihiisii oo kale dadka ma dulmiyaan waay wax la eg hataa iwa qowli aakhari mid kale hadalkiisii shaacirka leh laakina qowmi aniga tolkaygi wain kaanuu haba ha ahaadaane dawi xasabi mid sharafu saaxiiba in nasab laysuu min ashari sharti xaggeeda fii shayin waxba kama aha wain haana haba ha yaraadee sharti waay wax ay qabanayaan shar ah maba jirto waay مثال ذلك قاس تساليسي قول إلى ذا الكيس وتعالى سلي وتوكلت لسار النبي محمد على الحي أليه نولا الذي الله صلى يموت عن دمنين فنفي الموت موت كي أنفين تيسي عنه حق الله حق يسلق أنفيه يتضمن روح قوسنا يا كمال حياته نول شيء لما يسترن مثال آخر مثال كله قوله النبي هذا ال- الله هذا الكيس وتعالى سلي ولا يظلم ربك ربك أحد نقفنا ما ظلميه نفي الظلم ظلم عنه حق يسلق أنفيه يتضمن روح كونسنا يا kamaala cadlihi cadaaladiisa inay dhammaystiran tahay mihaalun haliiun qowluhu alla hadalkiisi way taala sareeye wamaa kaana allahu alla ma aha liyucjizahu mid cajiisgelinaya min shayin shay fi samaawaati walaa fi lardi ba fanafyu lcajisi cajisiga anfintiisa canhu alla haggiisa laga anfiyey yatadamanu huwa wuxuu koobsanayaa annafyiga cajiiskaasi anfinsta la anfiyey kamaala cilmi ilmigiisi inuu kaamil yahay waqudratii awoodiisi walihaada sidaa daraaddeed kan daraaddiisii qaala alla wuxuu dhahay bacdahu qolkiisii hore gadaashiisii inahu kaana caliiman qadiiran ayuu dhahay lianna alcajiza cajiska sababuhu sababkiisadiisaba ima aljahlu im- ima aljahlu jaahil ahaansho waayo biasbaabi aliijaadi jersiintii asbaabteeda laga jaahil ahaado wa ima qusuuru lqudrati awooddii gaabnaanteedii oo canhu kaas xaggiisii ka gaabatay Faka- falikamaali cilmi illaah ilaahay kamaalkiis cilmigiis waxaa u- ee u sugnaaday ta- falikamaali cilmi illaahi dheh alla kamaalkii cilmigiisii oo kaamil ahaanshidiisii darteed tacaala sareeya iwa qudrati awooddiisii kaamil ahaanshadeeda darteed lam yakun ma aha ma aha lam yakun huwa alla ma ahaanin liyucjiza mid cajiisgelinaya huwa alla shay-un shay fi samaawaati samawooyinka dhexdood walaa fi lardi dhulka dhexdiisii way wa bi haada kan almithaal mithaalkana calimnaa waxaan ku ogaanay anna sifata sifada salbiyata sif- salbida loo nisbeeyey qad tatadamanu waxaa laga yaabaa inay keensanayso akthar waxa ka badan min kamaalin alqaacidatu araabica allah subxana wa taala